ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo soo gabagabeeyey safar uu ku tegay magaalooyinka kismaayo iyo garbaharey ayaa safarkiisa wuxuu la xiriiraa hirgelinta doorashada iyo sidoo kaleeto sida loo sameyn lahaa dib u heshiisiin ka hor maamulka iyo doorashada xildhibaanada ee gobolka gadob warbixin amuurtaasi ku saabsan kismaayo waxaa kasoo diray aadan maxamed salaad wafdigii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee maalmahan ku sugnaa deegaanada jubbaland ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana intii uu ku sugnaa ra-iisul wasaare rooble degmada garbahare ee gobolka gado xalay uu kulimo kala duwan oo goonigooniya uu kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada garbaharey iyo sidoo kale maamulka gobolka gado isagoo kala hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim u ah sida loo dejin lahaa xiisada gobolka gado ee ku aadan khilaafka muddaba soo taagnaa ee dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maamulka gobolka gado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyey in ay si nabadgelyo u dhacdo doorashada la filayo in dhowaantan ay ka dhacdo degmada garbahare ee gobolka gado gudoomiyaha gobolka gado axmed buule maxamed gareed garab ka taageersan dowladda soomaaliya ayaa qadka telefoonka v o a uga warbixiyey waxyaabihii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk uu kala hadlay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xalayna kulamadii wuxuu galay shacabkii degmada garbahare usugnaa odayaashii iyo wuxuu la kulmay waxgaradkii ugaaskii beesha sade ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas erti iyo dhammaan dhallinyaradii hoyooyinkii dhammaan ururada bulshada kala duwan culamaa udiinka qayb kasta oo ay yihiinba eedana hal uu la kulmay uu soo dhaweeyey ra-iisul wasaarahooda inuu imaadana aad bay u faraxsanaayeen ra-iisul wasaarahana wuxuu sheegay sidii loo dardaragelin lahaa howlaha doorashooyinka oo socda iyo sidii maaragtay maadaama aan fursad u helay buu yiri deegaan doorashooyinku dhanna aan raba inaan booqdo waxaan fursad u helay inaan marka kismaayo iyo hadda aan imaado garbaarey goobaha kalena waa tegi doonaa insha allahu waxaan rabnaa buyo doorashada inay si habsame u dhacdo si hufanna u dhacdo lana soo dhaweeyo dadka guddiyada iyo dadka shaqada hawshooda iyo dhammaan si wanaagsan ayay isu afkarteen ururada bulshada saakay sagaalkii subaxnimona ra-iisul wasaaraha isagoo aada ugu faraxsan shacabkiisii iyo dadkiisii ayaanu kusii soo watanay diuradaha iyo degmada garbaarey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta shalay intuusan ka dhoofin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxa uu sheegay in uu kala xisaabtami doono madaxweynaha jubbaland arrimaha doorashooyinka ah ee degmooyinka kismaayo ee garbaharey jubbaland waxay mas-uul ka tahay aana hoosna timaado labada degmo ee kismaayo iyo garbaharey oo mas-uuliyaddeeda ay qaaday dowlad goboleedka jubbaland aan kala xisaabtami doono insha allah markay dhacayso doorashada marka madaxweyne waxaan kaa rabaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka jubbaland baan u sheegayaa insha allah inuu ilaahay kula garab galo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda ku-meel gaarka ee jubbaland kismaayo iyo magaalada madaxda garbaharey gado ee garbaharey oo aad mas-uuliyaddeedu ay adiga toos ku hoos imaanayso anigana ay tahay superfishinkeeda iyo kontaroolkeeda iyo habraaceeda aan mas-uuliyaddeeda aan aniga toos ay ii hoos imaanayso laakiin maamul ahaan aan adiga kugula xisaabtami doonno insha allah hadalkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka gado axmed buule maxamed gareed garab ka taageersan dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha hawshiisa toddobiy tobanka sebtembar buu ku shaqaysanayaa markii uu shaqadiisa qabsadaa dee dadka hawsha ay kala dhahaysana annaga weye annaga aragtidanadana waa taan kuu sheegay waana kuu sheegay waana kuu sheegi jiray laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego annaga inay taallo degmada garbaare laba gogol labadaas gogolna ay tahay tii dowladda federaalka iyo tii aanu ku dooran layn axmed waktigiisa markuu dhamaado ra-iisul wasaare rooble oo afartii maalmood ee u dambeysay ku sugnaa jubbaland ayaa kulamo goonigooniya la qaatay qaybaha bulshada magaalada kismaayo iyo garbaharey iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulada labada dhinac isagoo inta badan kala hadlayay sida ugu wanaagsan ee ay u dhici karto doorashada baarlamanka labada aqal ee federaalk ee dhowaantan la filayo in jubbaland ay ka dhacdo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo